فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo wakhtigan oo kale mar weliba aad ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada caawa barnaamijkan idinkugu hayna waxaa ka mid ah qarax khasaaro geystay oo ka dhacay magaalada muqdisho sargaal ka tirsan maamulka jubbaland oo isku dilay magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose xog ayaan idinkaga haynaa xarakada shabaabul mujaahidiin oo baaq towbad keenah oo ku wajahan ciidamada dowladda federaal ka dirtay waxaan idiin soo gudbi doonnaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo baaq diraya mid ka mid ah culimmada waqooyiga soomaaliya oo sheegay in maamulka somalilan mar weliba u xiro diinta islaamka uu faafiyo awgeed waraysi uu bixiyey oo ku soo gudbiyey tacadiyada uu kala kulmayo maamulkaas ayaan idiin soo gudbi doonnaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo sheegay in sirdoonka etoobiya ay ku dhex xoogan yihiin madaxda ka tirsan dowladda federaalka iyo siyaasiyiinteeda qodobada sidoo kale caawa barnaamijkan idinkugu soo gudbi doonno waxaa ka mid ah kadib heshiiskii dowladda federaalk ee turkiga ugu wareejisay khayraadka badda waxaan kala soconnaa xidhiirka wanaagsan ee u dhexeeya xukuumadaha ankara iyo adisababa oo labaduba u xusul duubaya boobka ka dhanka ah khayraadka ummadda soomaaliyeed warbixin ayaan idinkaga soo gudbi doonnaa kenya oo lagu biiriyey liiska dowladaha kulugta leh musuqa maaliyadeed
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag caawa habeenimo axad ah taariikhda hijiriyadan ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha shacbaan sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa afar iyo labaatanka bisha labaad labada kun iyo afar iyo labaatanka wararka naga soo gaaraya deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in weerar qarax ah lagu weeraray fariisan ciidanka boolis militaar oo ay ku leeyihiin waxaa weerarkaasi ka dhashay dhimashada ugu yaraan laba askari oo ka mid ah ciidanka boolis militaaro iyo dhaawaca saddex kale
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad degeysanaysaan magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose waxaa ka dhacay fal dil ah oo isku geystay sargaal ka tirsan ciidanka maamulka jubbaland sargaalka ka tirsan maamulka jubbaland oo lagu magacaabo kaamil ayaa la sheegay in laba rasaas oo bastoolada uu madaxa isaga dhuftay meydkiisa ayaa gurigiisa loogu tagay ilaa iyo haddana lama garanayo sababta uu sargaalkan isku dilay inta badan waa arrin ka dhacda ciidanka dowladda federaalka oo aan lahayn wax caqiida ah oo ay ku dagaalamayaan inta badanna ku deesada hadba shisheeyaha tababarkooda qaata
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baaq towbadkeen ah oo ku waajahan ciidamada dowladda federaalka maanta dirtay alkataa'ib al ikhbaariyah oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay baahisay muuqaal ku dhowaad lix daqiiqa soconaya uu kasoo muuqanayo afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka ayaa wuxuu baaq dheer u dirayaa ciidamada dowladda federaalka oo ay ku shaqaystaan shisheeyaha
على زنزانة الموت خذوه مثخلا في قاعها فردا ذروه وبقيد الذل جهرا قيدوه اسحبوه وعلى سارية التاريخ بالجرم أسيرا أوقفوه وعلى حبل القرارات اشنقوه
والله هو غلطان والله هو غلطان
وارفعوها ما qolada ridada la hadli maayo horta xasan murtadiisa wax guurtay la hadli maayo laakiin waxaan la hadlayaa nimanka dhalinyarada ee ciidanka sheeganaayo ee lagu shaqaysanaayo ee maliibayaasha lagu liibaana haddii gaala wax laga soo qaato xasan gurguurtiya afarta la joogtaa jawaabka gashata iyagaa guryaha ku dhista wax kale intuu soo dhaafay iyo xataa ki sii yartaada manaasibta riddada ee waxa weeye xogayaka wax ka qaar wax laga sii sii jiray ilmihiisiyo naagihiisiyo seediyaashiisa ku safay yani cid kale uu wax ogol yahay ma jirto maxaad ugu dhimanaysaan marka nolol ma haysataan dhaqaalo ma haysataan saldana ma haysataan diin waa ka tagteen oo cadaab ilaahay subxaana wa tacaala aad aadaysaan maxaad ku dhimanaysaan waxaan leenahay war haddaad caqli leedihiin innagu inaad dhimataan oo idin dilnoo gacanteena ku baaba'daan waxaannu ka jecelnahay inaad tooba keentaan ilahay u soo noqotaan hooyooyin iyo aabbayaal muslimha idin dhalay kitaab sharaac islaamaa la idinku dhalay wardiinka la idinku dhalay intaad ku ka ridowdaan idinkoo gaalaha dhimin oo gaala daba jooga soomaali waa taqaan dhammaanteed ninkii gaal raaca oo gaal la safta inuu gaal kala yahay soomaaliya xataa kuwa reer baadiyaha waa yaqaana nin odaya oo reer galgaduuda ayaa waxaa weeye maxaanaa qabatay marka meelay geeyeen idaacadahan kole ilaa waa laga soo daayey markaasaa wuxuu yidhi markii meeshii igu leegu xiray amxaaradii oo cararaysa oo ah, cararaysa oo mujaahidiin ay raaxdaysanayaan anigana waa li wadaa yidhi waa li qumina waa xirxirana wadaadnima loo haystaa kuwa soomaaliya iyo waduu yidhi welibaa isku reerna hadhow meelaa lay fadhiisiyo yidhi meelaa geeda meelaa leegu xiray meesha lay fadhiisiyo hareerey ka fadhiisteen nimaa maxaan ku yidhi su-aal aad weydiiyaa ilaan haye nimankan aad la socotaan oo aan daba joogno maxay yihiin maaselan waa xabasho nasaaraha oo gaalaha wa haye Een, gaalo intay geli ayada aakhiro maselan ahlunaar wa naarta waa lagu gura waay nin gaal raaca ka warrama oo muslim ahayd oo gaal raaca maselan sheekh habelow waa ognahay inaa gaal kale waa dhaheen markaasaan waxaan dhahoonaa waaye adiga aakhiro ilaahay ma reerheelnimo idinku dhaafa iyo soomaalinimo kuwaasna ma inay etoobiyaan yihiin ilahay ku cadaaba waxaa dhaheen, waxaan dhan waa ognahay dhaheen, iyagu. waa u bareernay mooyaane waa ognahay soomaali dhammaanteed saas waay marka waa og yihiin waxay ku dhimanayaan waa yaqaana marka waxaan leeyahay niman yahow nimanka dhallinyarada ahow gaalnimadaa isaga soo laabta haddaad ka soo laabataan dadkaa muslimiintaad ka mid tihiin idin dili mayno dhiiggiinna ma rabno waxaan rabnaa inaad islaamka iyo muslimiinta aad ka hor leexataan ilaahay subxana wa taala aad caabudaan xitaa na raaca oo safka nala galo dagaalka gaalada nala galo idin mayno laakiin idinku ka towaa ka soo noqdo aakhiradiina wanaagsana adduunyadiina wanaagsana boqol iyo konton doolar ama laba boqoloo doolaroo lagu siiyo naftaadu ma dhama naftaadu raqiisana iyadu doqonnimadooda nafteedu raqiisana waxaa absdaa wiil yar oo mujaahidiinta ka mida ayaa waagii moogtaa casmaro iyo balaayo sarifurteeda kooxdiisu dadkay tashkiilinaysay yaa wiil yaroo sideed toban jira oo ragga mujaahidiinta ka mid ahaa yay maalin mid u yimid uu lacag yaroo boqol doolar u dhiibay uri boqolkan doolar qaadee maxaa la yidhahdaa soo libis horta ninka uu dareeya marka in la tashiilaa boqolkan la siinaayo in la rabo jihaadka in looga wado oo murtidiinta lagu daro markaas wuxuu yidhi saa u fiirso uri adeer boqolkaada ma rabay qaado wuxuu yidhi, "Ma boqolka qaadsaa ba?" wuxuu yidhi niihow haddii hadda nafta la gadahaayo oo naf la gadaayo nafteeda boqol iyo laba iyo saddex waa ka qaalisanta yidhi haddii ilaahay dartiis jid- diin loo jihaadana jihaad waa ku jiraa yidhi marka boqolkaad haysan mar rabaa ugu waa siddeed toban jir intaa wuxuu ninkaa yarka laata siddeed toban jirka ha fahmay yaa soddon jirra fahmi layahay war laba boqol markaa u dhimanaysa laba boqol nafta ama laba boqol ay goysaa naftaa raqiisana boqolaal kulaa naf goynin maxaad ku dhimaanaysaan laba boqoloo dollar haddaad xamar iska shaxaatanto ama waxa weeye gaarigacan ku xamaalato ama beerahan shabeellada hoose timaada aad ka shaqaysato laba boqol maalin afar boqol shan boqol aa shaqaysanaysaa maxaa u dhimanaya waxaan leenahay ka soo laabta
سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaad dhegeysaneysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa kadib heshiiskii dowladda federaalka ay turkiga ugu wareejisay khayraadka badda maxaan kala soconaa xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya xukuumadaha ankara iyo addis ababa oo labadooduba u xusul duubaya boobka ka dhanka ah khayraadka soomaaliyeed warbixin qodobkani ka hadlaysa waxaa inoo soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye
koob iyo labaatankii februari laba kun afar iyo labaatan waxa ay baarlamaanka dowladda federaalka ay ansixiyeen heshiis xaaraan ah oo kheyraadka badda soomaaliya lagu siiyey turkiga heshiiskan oo aan baarlamaanka aan loo sharxin waxa uu yahay ayaa waxaa hal mar golaha yimid madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh kaas oo ujeedkiisu ahaa in golahu ka dhaadhiciyo heshiiska xaaraanta ee uu la soo galay turkiga heshiiska inta aanay golaha wasiirada ee xukuumadda xamse cabdi bare usoo gudbin oo aysan shaacin waxa uu golaha baarlamaanku sii sheegay kuna wargeliyey xildhibaanada in madaxweynuhu iman doono maalinta berito ah oo maalinta uu golahu ansixiyey heshiiska xaaraanta ah heshiiskan oo aan faahfaahin badan laga bixin islamarkaana nuqulka uu ka kooban yahay aanay warbaahintu soo gaarin haddana xogaha laga hayo ayaa tibaaxaya in turkiga muddo toban sano ah uu ilaalin doono xeebaha soomaaliya sida ay hadalka u dhigtay dowladda federaalka xukuumadda turkigu waxa ay saami ka helaysaa kheyraadka xeebaha soomaaliya inta uu heshiisku jiro xildhibaan macalimo oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa markii uu soo idlaaday ansixinta heshiiskaasi xaaraanta ah sheegay in baarlamaanku aysan arag heshiiska turkiga loogu gacangeliyey kheyraadka badda soomaaliya sidaana ay ku ansixiyeen laakiin waxa dhacay waxay tahay ee, waxaa meesha soo qoray mooshin ee la yidhi boqol iyo toban ee, waxaa- waxaa saxiixay xildhibaan oo la leeyahay ajandaha lagu soo daro heshiis ay turkiga iyo soomaaliya kala saxiixdeen Ee, wuxuu waa heshiis ee, qoraalkiisii ma qaybin magacyadoodii lama sheegin waxaa la yidhi boqol iyo toban kun aa- boqol iyo toban qof aa saxiixday ee, heshiiskaas ee, aan- sidaasaan diidanahay qoraal haba yaraatee ma jirin Ee, runtii heshiis haba yaraatee aanan arkin oo aanan ogeyn sidaa darteed waxay baarlamaanku maanta ansixiyeen oo arrinta nasiib darrada ay tahay heshiis aanay arkin waana mid ka mid ah taariikhda maaragtay gelayso heshiiskaasi markii la ansixiyey waxay golaha wasiiradu ku tilmaameen maalin taariikhi ah oo ula jeedaan heshiiska turkiga lagu siiyey kheyraadka soomaaliya ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa sidaasi yidhi isagoona ku laray in turkigu difaaci doono xeebaha soomaaliya maanta oo ay taariikhdu tahay kow iyo labaatankii bisha labaad laba kun labaatan iyo afar waa maalin taariikhi ah go-aan soomaaliya u jeexaya waddo cusub oo aan horay u suurtoobin go-aan soomaaliya ka saaraya eh, madinimadii iyo walaal la-aantii iyo tol la-aantii intaba go-aan soomaaliya u sameynaya saaxiib iyo walaal dhab ah oo ay caalamka ku yeelato waxaad meel mariseen heshiis huseeya dhinacyada difaaca iyo dhaqaalaha oo u dhexeeya jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee turkiya dhanka kale xasan sheekh oo markii uu khudbaddii warbaahinta loo diiday oo uu ka jeediyey baarlamaanka kadib waxa uu villa soomaaliya shir saxaafadeed uu ku qabtay si cad ugu sheegay inay dadka soomaaliyeed ka qariyeen waxyaabaha uu ka kooban yahay heshiiska ay la galeen dowladda turkiga oo loogu gacangeliyey badda soomaaliya iyo kheyraadka ceegaaga heshiiska dalka soomaaliya anaa madaxweyne ka ah qof iga dambayso oo dowladda iyo magaceeda iyo sovereigntigeeda ku hadli lahayd ma jirto heshiiska inta ugu muhiimsan waa intaas aniga aan ka sheegay Eh, in la qariyana maslaxadda dalkaana ku jirtay
balse dowladda turkiga ayaa si faahfaahsan heshiiskaasi uga hadashay iyadoona sheegtay in aanay sidaasi ahayn heshiiska ay la gashay dowladda federaalka balse uu ku dul wareeganayo dhaqaalaha iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ay ula jeedaan la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa warka turkiga ayaa si cad banaanka u keenaya hadalkii uu xasan sheekh ka jeediyey villa soomaaliya dhanka kalena wuxuu meesha ka saarayaa sheegashadii xamse cabdi bare oo ahayd in turkigu uu badda soomaaliya ka difaacayo xabashida itoobiya dowladda federaalka oo heshiiskan horey ugu soo saxiixday dalka turkiga ayaa waxay cabsida ugu badan ka qabtay dalka itoobiya oo dhowaan maamulka somalilan uu u saxiixay qeyb ka mid a dhulka soomaaliyeed iyadoo ay sidaa tahay ayay dowladda federaalka isku dayday in heshiiskan xaaraanta ay ka dhigto mid iska horkeenayo itoobiya iyo turkiga iyadoo adeegsanaysa in turkigu uu xabashida ka difaacayo xeebaha soomaaliya haddaba aan eegno xiriirka turkiga iyo itoobiya turkigu waxa uu safaaradiisii ugu horeysay ka furtay adis ababa sanadkii kun sagaal boqol lix iyo labaatankii waa konton iyo saddex sano ka hor safaaradda muqdisho halka itoobiya safaaradeeda ku taalla turkiga ay furtay sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii laakiin waxa uu xiriirkooda hakad galay sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii kadib markii safaaradii ankara ay itoobiya ku lahayd la xiray sababtana lagu sheegay nidaamkii mangista oo talada xoog kula wareegay mar dambe oo la gaaray laba kun lixdii waxaa dib loo furay safaaradihii iyo xiriirkii labada waddan diyaaradda turkish airline ayaa duulimaadyo toos ah loogu tegayo adis ababa bilowday erdogan waxa uu safar ku tegay itoobiya sanadkii laba kun shan iyo tobankii markaas oo uu la kulmay madaxweynihii xilligaasi ee itoobiya melotu tashuma wirtu ganacsiga labageesoodka ee labada wadan waxaa lagu qiyaasay saddex boqol sagaashan iyo sideed milyan sanadkii laba kun sagaal iyo tobankii halka sanadkii xigay uu ahaa laba boqol toddobaatan iyo laba milyan shirkadaha turkiga ee gebi ahaan itoobiya joogaa sanadkii laba kun saddexdii waxay ahaayeen hal shirkad iyo shan qof oo shaqaale ah keliya iminkana waxaa itoobiya ka furan ilaa laba boqol oo shirkadood iyo in ka badan labaatan kun oo shaqaale ah turkiga itoobiya waxa uu ka hergeliyey ilaa iyo saddex iyo toban mashruuc lacagaha lagu qarashgareeyey waxa ay kor u dhaafeen laba bilyan oo dollar keliya sanadkii laba kun labaatankii waxa ay jaamacadaha turkigu deeq waxbarasho siiyeen lix boqol soddon iyo laba arday oo itoobiyaan ah sidoo kale turkigu waxa uu itoobiya siiyaa diyaarado dagaal si ay isaga difaacaan tigreega oo xilligaa carcar ahaa isagoona turkigu kaalin weyn ka qaato amniga guud ee itoobiya maadaama xiriirka labada dal uu yahay mid aada u wanaagsan dowladaha casriga ee hadda jira waxaa keliya ay u ordaan waa dhaqaale iyo danahooda istaraatiijiyadeed haddaba ilaalinta turkigu ma tahay dan diineed oo sida dadka qaar u dhigayaan in soomaaliya loogu soo gurmaday haddii ay taasi sax tahay filistiin muslimiin ma ahan miya waxaa su-aashaasi ka jawaabaya sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo shir jaraa-ida uu qabtay uga hadlay heshiiska dowladda federaalka ay kheyraadka badda ku siisay dowladda turkiga dadka qaarkood ayaa laga yaabaa inay ku doodaan in xabashida iyo turkigu kala duwan yihiin oo maamulkaas turkiga ay muslimiin yihiin xeebaha soomaaliyadana ay islaamnimo ku ilaalinayaan sida uu maamulka riddada ah ku andacooday dadkaa waxaan ku leennahay waad riyoonaysaan dowladduinnuna xaqiiqda aad iyo aad ayay uga fog tahay turki hadduu islaamnimo wax ku ilaalinayo shacabka falastiin ee ay yuhuuddu xasuuqayso sow muslimiin ma ahan sow gumaadka lagu hayo joogto ma ahan oo wax afar bilood ka badan maalin walba boqolaal dumar iyo carruur ah lama xasuuqayo aawa islaamnimadii turkigu muxuuse u qabtay xeebaha khaza ee ay yuhuuddu qabsatay maxay kaga duwan yihiin kuwa soomaaliya iska dhaafina wuxuu qabtee qalabka iyo hubka qaarkood ay isticmaalayaan yuhuuddu ay ku xasuuqayaan dadka muslimiinta ah turkiga ayaa ka iibiya oo siiya turkigu wuxuu sidan oo kale hore u ballanqaaday inuu difaacayo shacabka suuriya oo ay maamulka nusayriyada iyo ruushku xasuuqayeen aaway ballanqaadkii uu sameeyey hal milyan dad ku dhow ayaa hortiisa lagu xasuuqay magaalooyin waaweyn ayaa cadowgii qabsaday wax tallaabo ah oo uu ka qaadayna ma jirin taas beddelkeedana wuxuu sabab u noqday in magaalooyinkii ugu muhiimsanaa suuriya ay dadka ahlu sunnaha ahi lahaayeen sida magaalada xalab oo kale uu sabab u noqday inay nusayriyada iyo ruushku ay dib u qabsadaan boqolaal kun oo muslimiinah oo deganaana laga dhigay wax laasuuqay iyo wax la barakiciyey aawa islaamnimadii uu turkigu sheeganay suuriya oo deriskiis ah ninkii wax u qaban waayey muxuu soomaaliya oo kumanaan mayl u jirta u qaban karaa ha isweydiiso ummadda soomaaliyeed turkigu sida xabashida oo kale ayuu danihiisa gaarka ah uun wataa wuxuu doonayaa dhulkaas iyo baddaas soomaaliyeed ee la wada boobayo inuu qaybtiisa ka boobo annaguna waannu ka soo hor jeednaa arrinkaa isaga ah waana la dagaalamaynaa cid walba oo doonaysa inay berriga badda iyo hawada soomaaliyeed boob ku samayso
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaan dhegeystayaal isla maraynaa mid ka mid a culimada waqooyiga soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in maamulka somalilan mar weliba uu xiro diinta islaamka uu faafinayo awgeed sheykha oo lagu magacaabo sheekh maxmuud cabdulaahi geelle ayaa wuxuu ka mid yahay culimada soomaaliyeed ee ku sugan waqooyiga soomaaliya kuwaasi oo in muddo ah diinta islaamka halkaasi ka faafinayey maamulka somalilan ayaa sheekha in muddo ah dhibaatooyin daran u geysanayay iyagoona sheekha ku haystay dhaqangelinta islaamka sheekha ayaa muuqaal uu iska soo duubay wuxuu kaga waramay qaar ka mid ah tacadiyadii uu kala kulmay maamulkaasi iyo waxyaabaha ay ku haysteen intii ina bixi meeshaa joogayba ana baadiyan ku maqnaa habeenkii u qabsadeen baadiya iska baxay anoo isle ninkaa odagayadaan isjiidjiidanin sababtuna waxay ahayd isagoo sibila amba shiciba ayuu hanjabaad i jeediyey waxay ku idhi haddaad dalka qabsado halkan kugu rido cid kaa soo saarta la heli maayo sida aawadeed baan sirin ana ninka un aqaanaa waar ugaba tag magaalada anoo baadiyahayga iska degan oo iska khabar maadaara war cid aan la xidhiidho cid aan ku xidhanahay aan xoleyra iska dhaqoonree baadiyaba iska noqday ayuun baan maallood suuqa usoo adeegasho tegey halkan samgaasta horteeda laga qabtay si xun baa layla dhaqmay katiinad baa laygu jabiyey labada gacmoodba laftuun baana i jabin nimankii iyo xidhayay jeebkaygana way baadheen markaa si aidhidaa lay geeyey waryaay xidhay qolo boliisa kusoo xidha waxay noo baadha okay waxamale maxaa dee lagu haystaa nihaaya waxay idhaahdeen tuhun baa lagu haystaa oo tuhunkaasi muxuu yahay cid labanu baxay waxay idhaahdeen baabuurtan bariya galbeedka ayaad raacraacdaa meel dhexanood kaga degtaa geyl laba daqatay intaa waxaan ahayn loo sheegay ma jirto dee haddii baabuurta rakaabka la raacaya ay dembi tahay geel la dhaqda hadday dembi tahay dee anuu ma garanayo goorta waxaasi dambi noqdeen geel lamaba haysta hal nini siiyey ayaan haystaa oo saddex neef ii dhashay tobanay riyaad iyo laba socon soo iibsada waa mintaa xoolahaygu halkaasaan isku mashquulayaa oo iskaga jeediyaa aafaadkan iyo malaayadan magaalada waan iskaga baxay waxaan kudha waxaas halaygu xidho kuu sheego oon intaa ii sheegan ahayn garan maayo dee intaasi goortay dembi noqotayna bal idinkaa soo su-aali wax walbana waan sameeyey xataa cunto joojin baan sameeyey ilow ilow waxa laygu haystaa ha lay sheego ninkaa baadiya baxay baan ahay bini aadan oo dhan baan ka dhex baxay qariib baabaan ahay oo dadkaas waba aragno ilaa lay sheegana waxba cuni maayo calaa kulli xaal alliga wax lay sheega ma jirto toddobaad markii lahasuun baa lanu iska tag markaa kolley waxaa iska jirta dalka idinkoo ogsoontiin qoydana saxaafaduye islaam fobia xalaaba jira amba islaam la dagaalam qofka haddiiba shacaa'irta islaamka ay ka muuqato quluubtooda waxaad moodaa nimankan kasoo horjeeda islaamka argagax baa ku jira argagax xataa dadweynahayn badanoo kamid argagaxaasaa ku jira gaal sayn dheer hadday iminka suuqa soo maro qaawani amba gaaladii waa la daawanaya si fiican ba loo daawanaya dadko dhan baa eegaya way dabagelayaan qaaro kaale arag haddii nin gadhle la arko oo cimaamad la oo saaimankan hay ana waa la wada shakiya waa lawada baqanaya sida wuxuu qarxaya oo nin dee islaamkiibaa loo geliyay cuqdad islaamkii iyo muslimiintaba cudur loo geliyay si dadka loo ujeedadana waxa dadka laga fogey diinta islaamka oo dadku si isu leeyiin bahalkan iska ilaali inay diinta ka baxaan qorshe runtii ugu muhiimsan la galay run ahaanti waa intaa marka taa waxaan ahayn oon markii dambe aanu dee ku ciladay waan garan waayey anu nin cilimaa baan ahay siyaasaddan waxaan aqaanaa khiyaamo iyo been wax siyaasad leh maba jirtaan aaminsanay haba yaraatee wax siyaasad la idhaah maba jirto kelmadan asiyaasana asalkeeda waa carabi laakiin waxaa looga jeeda waa sixir kelmaddu waa sixir waa kelmad lagu khaldo rayul caamka muslimiinta oo lagu qabsaday maskaxdooda nimanba iyota ahayn oon istijoon baa la odhanaya hebel waa siyaasi siyaasaddana waxaan aqaanaa waan jeclaan lahayn barnaamijka ka duubtaan arrintaas oo iga qabataan siyaasadd waxaa dhaha ma jirto waa been iyo khiyaamo beenta iyo khiyaamaduna ma saldhigto soomaalida waxaa tidahdaa labadii baadilku heshaysaa xaqay ku celowdaa gebidhacan iyo maalimo meleska tuurkan iyo qaxarkan iyo qayda xoog wacan nimankan khiyaamiin khawanada la idhaha khawana siyaasad waa khawan waa khiyaama iyagana markaa khawana noqon anagu khawana nimankaa khawanada ah ee ilaahay iyo shacabkiiba khiyaameynaya dantoodu halkay ku jirto unbay dadka u jiheeyaan maalintay dantooda ka waayena gidaar bay ku dhuftaan dadka waxaan hadda xasuusanahay si aad hadalkaa u fahamtaan laba qodob baan idinsoo qaadanayaa qodob berigii shuuciyaddu soo baxday ee caalam islaam ay qabsanaysay ayaa wadanka yar ama maamul goboleedka tuuniisia la idhaahdo ayaa waxaa haystay nin habaar qabaa oo khaayin oo loodhan jiray xabiib barqiba xabiib barqiba dee nimankii basaasiintii ku idhaahdeen shacabkii aad buu kacsan yihiin oo maxay diidan yihiin waxan waxay diidan yihiin shuuciyadda oo maxay leeyihiin xabiib barqiba uu gaaloobo salaada ma tukado ha ma intaasaa khayryada berri casarka igusoo igu soo shiriya dadka waa lagu soo shiriyey salaada casr buu soo beegay markuu salaamay buu yihi isagoo min markii fuushan maalkii khayryadii fuushan buu yihi war ballankiina kii ilaahay baa ka horeeyay oon tukanayaa isuga salaadii buu galay waa salaadaan jirin salaadii uu galay amba salaad ku sheegtii uu galay oo ummadda kala jabtay gebigeedaba meeshiiba ka dhaqaaqday maxaa la isku qabsaday mea kuu ilaha waa la gaaloobay mea kuu gaalobada ku sheegayay amiir almuminiinka intaasunbuu jeday isagu halkiibuu qorshihii dhammaa ku masaxmay iyo diinu hiilintii iyo diin u gargaarkii intaasuu ku baabi'iyey wuxuu samey markaa uu khiyaameeyey tu kale waan idinku darayaa halkan waxaa soo maray maamulayaashii mid ka mid a ninkaasi toddobaad wuxuu odhan jiray waa layna ictiraafaya sacabku inoo saaray toddobaadka xigir wuxuu odhan jiray adduunyada dhabarka inoo soo jeedisay mujtamacan jamhuuriyadda dhulka soomaalida la ydhaha jamhuuriyadda dhulka soomaalidu waxaan tarjumayaa afgarisigii oo somalilan af carabigu aan soomali waxay ku noqonaysaa jamhuuriyadda dhulka soomaalida haddaba qolada jamhuuriyadda dhulka soomaalidu shacabkiisu waa shacabka noocaa loola dhaqmo subax waxaa laleeyahay caalamka dhan ba ina ictiraafaya subaxna waxaa laleeyahay adduunyada dhabarka inoo soo jeedisay waa maxay maalinba halku islaahdo dadkood ku kasban karaysaa iyo ninka khaayinkii waa siyaasiga waxa igu yaqaanaan shacabkuye ayuu isagu odhanaya waa sidaa waxa weeyaan gebidhaclayntan iyo buuqan iyo qaxarka waxaa keenaya baatil bay ku heshiiyeen xeryaha qaxootiga markaanu joognay waxay odhan jireen saqiirkooda iyo kabiirkooda dalku hadduu xeroobo shareecadda ilaahay baynu dastuur ka dhiganaynaa kelmadda u fiirsada nin ugu beenin karaa maanta ma jiro dalkaasi hadduu xeroobo hee shareecadda islaamkanu dastuur ka dhiganaynaa kol alliyo kolkii lasoo galayna waxaa afti looga qaaday distoor gaalaad aan diinta islaamka waafaqsanayn oon shaqaba ku lahayn way jirtaa ereyo khiyaamo ah saan idiin sheegeen maka oo ku qoran xaashiyihiisa qaar ka mid a uu leeyahay qodobka shanaad wixii shareecadda islaamka ka soo horjeedaa waa xaaraan samaysashadiisa laftiisa ka soo horjeeda shareecadda islaamka ummad islaam inay distoor samaysato bal wadaadka odhanaya anaa daliilu haya carkee bal ha yimaada aniga ama mujtamaca ha u sheego waxay kaloo yidhahdaan qoladan iminka khiyaamada wada ee aanu sheegaynaa waxay yidhahdaan dadka lagu dadkaa ku heshiiyey goormuu dadka ku heshiiyey distoor gaalaad la samaysto dadkii heshiis waxay ku ahaa intaan la khiyaameyn ka hor in shareecadda islaamka laysku dhaqo laysku xukumo marka almihim anoon hadalka badinayn dhibaatadu waxay ka dhacaysaa oo weliba aanay dhammaanayn dhibaatadaasi mahatu dhammaanaysa dib waxaad hor raadaan dhowriya lixdanaadkii gabayadii timcadda uu ka dariyey ilaahay u naxariistay sawirku ka bixiyey yacni qofka caqliga markuu dhegaysanayo aada iyo aad baad u qeyroonaysaa iminka akhrihi kari maayo tiri kari maayo wakhtiga nagu yar marka almihim dhibaatadan mana dhammaanayso hadalka iga gunta inta distoorgaalaadkaasi sharci u yahay dadkan qaxarkiiyo qaliiska horimaad kuma dhammaanayo waayo maalinba ninbaa dan leh kaa dan tale distoorgaalaadku dantiisa ma waafaqayo maadaama aanu waafaqayn muxuu isku dayayaa si uu dantiisa u helo hallo wixii uu samayn kara inuu sameeyo sida aawadeed ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay afa bilbaatili yu'minuun wa binicmati illaahi hum yakfuruun ma nicmadii ilaahay oo diinta abay ka gaaloobeen oo waxay qaateen in rumeeyeen baatil baatilku ra'yiga aadamaha haddaad ilaahay ka sarraysa ra'yiga aadamaha oo tidaa ilaahay cadaaladda ma leh ilaahay danta ummadda ma yaqaano ilaahay oo naxariis uma hayo muxuu ahaa mujtamaca annagaa u ilaahay ah oo dantooda garanayna oo cadaaladooda garanayna sidaa aawadeed shareeco u qorina shareeco waa gaalnimo waa gaalnimo waa gaalnimo wadaad munaafiqa oo waxaa iska jira fara badan oon daacad isagoon ahayn sacabka u tuma madaxda si uu dantiisa uga gaadho wuxuu yidhi wadaad ninkii gabiyey isagoo wadaadada noocaasa la hadlaya macno male wadaad fulaya oo been maldahayaaye miladuu ka been sheegayaa maanka laga qaadiye manfaco uu xeebtoo naftuu maadi leeyahay halkaasuu kala dabagalay markaa way jiri jirtay ilaa iyo khulafa raashiintii intii dambe wadaad munaafiqoo sacabka u tuma si dantiisa u gaadho waana noocaa siyaasiga uun oo khamiis soo qaatay ama gar la baxay marka waxaan leeyahay ninka culimo ah ee odhanaya maanta ee raganimo ku jirta iimaan ku jira odhanaya ummaddu diinta uma baahna eh waxay nimankaasi qoreen bay u baahan tahay ilaahayna uma baahna ummaddu aniga ha yimaado hay soo hor fadhiisa miidiya idinkuna iisoo qabto isuga kaaga kana adaad haysaan anuu weli ajaanib baan ku ahay xaq iyo xuquuq midna malihi waxa weye diintiidaba laygu haystaa ilaa waad ogtay maanta ii lasoo galay dalka ilaa maantada xadhig baa layla daba taagan yihi weligii intaa la xidhiir wax kiisoo cad oo layihi kiiskaasoo cad baa lagu hayna ma jirto waa garh buu leeyahay waa wa waxbuu wacdiyey aayad buu akhriyey xadiis buu akhriyey waa inta inta lagu haystaa marka maxaban difaaca horta anigaba difaac u baahane dalkan soomaaliya gebi ahaantii daraf ilaa daraf wallaahi bay ka tahay oo bilaahi bay ka tahay ninkii dhaar garanayaan u dhaaranaya inaan diin laga ogolo inay taliso diin markaa la inaa idiinsii sharaxae diintu mafhuum ahaan asalkeeda waa saddex qaybood laba gaal iyo muslaba gaal iyo muslim iyo munaafiqaba way ogol yihiin jin iyo insi bay ogol yihiin midda xabaddu ka dhacaysa laysku dilayaa ee argagixisada iyo balaa laysugu sheegayaa waa mid uun qaybta koowaad waa rumaynta gaalka munaafiqa muslismoodka waxoo dhami way kuu ogolyihin haddaad gidaar ka rumayso darbigana haddaad tia waa ilaahay cida kuu qabsan mayso wale kati qaybta loo alcibaada waa wixii cibaado la yidhaahdo haddaan taad masaajidka sheekh cabdulqaadirow labiiyo tobanka bilood sanadkaa salaadu ku jirto cid kaa soo saari mayso wallay ka tahay idan hordhaare u fiirso qaybta saddexaad waa qaanuunka iyo shareecadda iyo wixii dadkan kala hagayey inta xabaddu ka dhacaysana waa intaa inta laygu dilay anigana lay ogolan qayrkeena loo ogolayna waa intaasu waxaa la odhan jiray berigii marka laysoo xidho in badan inawarniyo dadkaabaan alifka u dhigaayo inaan ilaahay dartii ugu tabarucaan ahay ma alifkeen islaamaha iyo odaysha udhigayda dhibay wuxuu jira mayane hee u fiirsa hadda waa niyow dee dadkiibaa kacsan oo dadkiibaa ku raacsan oo hadday raacaan maana xaq ula inay raacaan oy diin iyo dadnimo ay ku raacaan bal hadda hadalka u fiirso mudaharaad weligey ma samayn wax qori weligey ma qaadan dagaal gale weligey ma odrhan haddana waa iga lolataanuun war ma waxaa igu dilaysaan idinkiiyo wadaada ku sheegu ilaa meel baa wada shaqaysaane islaamihii odayaashaba ilbixiyey oo faatixadii alifkii baray war ma intaasi uga haysataan mid baa maalin ruta sheegay markaa wuxuu yihi maa sheekha kuguma haysan intaasi laakiin wuxuu yihi markaad hadasho hadalkaagaa dadka gala deedna dadku wada kacaan deedna waanu cabsanaa buu yihi ninkii horta xaqada ugu dhowaa ninkaas buu ahaa wuxuu yihi waanu cabsanaa nimankana ragnimo ma leh yaqiinna ma leh dhibkooda waxaa weeyaan haddii dareenka dadku kaco way baqanayaan sida aawadeed cid kastoo dareenkay sidaan mid ka duwan sidana cagta hoosteeday gelinayaa si dareen kale ummaddu aanay u helin oo kooduna ay u addoonsadaan
سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa tahay dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxawaraysiiyada ayaan kusii dhowaaneynaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay in sirdoonka itoobiya ay aada ugu dhex xoogan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta taageersan xildhibaanka oo lagu magacaabo caananuug ayaa sheegay in xitaa baarlamaanka ay ku dhex jiraan oo ay uga waramayaan waxyaabihii ay ka wada hadleen waad ogtahay hadda dowlad deris aan hayaa baddeena ku soo xadgudubtay sirdoonkooda halkan si xoog badan ugu shaqeeya shacabka qaar ka mid ah qaar siyaasiyiina oo mataqaanaa ishaag baasaboorradooda ayagoo diblomaasiyiina wata ayagoo caada wata waddankaa markuu burburay sidiisaba xalaqgaleenoo iska noqday cid kastaa u soo shaqatirtay waxaa nasiib darro weyn ah nin weyn oo mataqaanaa ama ganacsi ha ahaada ama siyaasad ha ku jira ama wuxuu doona ha sheegtee waddankiisii jaajuusaya ee waddan kale xogtiisa u gudbinaya waa jiraan waa badan tahay waa dhacdaa wax la og yahay waa riboodka baarlamaankaas hadda yarka oon joogna doodihiisa markay ka dhacayaan barnaanka markaa u soo joogtay safaaradahaas xalano ku yaal xogta way hayaan wixii meeshaa ka dhacay yaa u sheeg yaa u sheegaa meeshaan waa la isdhex joogaa dadka soomaaliya xilliyada qaar markaad meel fiiriso waxay ku leeyihin wadaniyiina dhinaca kale markaad ka fiirisidna waxaad is leedahay wax wadaniyiina waddankaa ma joogaan sababtoo ah hadday wadaniyiin joogi lahayn waddankaa soddon sano ma burbursanaan lahaynba mid marka ingiriiska ribood gareey iyo mid talyaaniga ribood gareey iyo mid adisaaba ribood gareey haddii la noqdo dalka yaa u shaqaynaya kuwa badanoo wax magarataa oo magaca soomaaliyeed sheeganana waa joogaan waddanka kuwaas qudhooda u baahan in la baaro aad oo mahadsantiin فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxawaraysiiyada ayaan dhegaystayaal markaan soo gaarnay dowladda kenya ayaa waxaa lagu biiriyey liiska dowladaha ku lugta leh musuq maasuqa maaliyadeed koox dabagal ku samaysa musuq maasuqa iyo waaxis dabamarinta dhanka maaliyadda ayaa ku dhawaaqday in dowladda kenya lagu daray liiska dowladaha dhaqa lacagaha madow islamarkaana maalgeliya waxay ugu yeereen falal dembiyeedyada kadib kulan ay madaxda kooxdani ku yeesheen magaalada baariis ee caasimada faransiiska ayay ku sheegeen in dowladaha kale ah kenya iyo namibiya lagu daray liiska cusub ee dowladaha fasaadka maaliyadeed u dilooday iyagoona ka saaray liiskan dowladda imaaraadka carabta oo muddo sanado ah ku suntaneyd dowlad waxays dabamarin badan islamarkaana qarash garaysa koox aan haybtooda la garanaynin imaaraadka carabta ayaa ku eedeysan dilalka iyo martigelinta shirkado ay leeyihiin calooshood u shaqaystayaal caalami ah iyagoona lacago isaga kala gudbin jiray daafaha caalamka cabdalla bin zaayid al nahyaan oo ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda dabalilafka imaaraadka carabta ayaa khudbad ka jeediyey kulanka baariis wuxuu sheegay in tallaabadan ay tahay guul u soo hoyatay imaaraadka isagoona qiree waxyaabihii lagu eedeeyey dowladaha la geliyey liiskan madow ayaa wajihi kara cadaadis dhanka maalgelinta ah sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday waxaa loogu yeero bangiga adduunka dowladda kenya oo nidaamkeeda maaliyadeed uu daciif yahay ayaa wajihi doonta cadaadisyo caalami ah musuq maasuqa iyo tuugaysiga ayaa sanadihii dambe kusoo badanaya gudaha waddanka kenya ilaa iyo hadda wax jawaab celin ah kama soo bixin dowladda kenya oo ku saabsan tallaabada lagula biiriyey liiska dowladaha uu musuqa dilooday waa hagaag intaas ayaan dhegaystayaal caawa kusoo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid lamida intaan dib isugu maqli doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدتها وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي